ciidamada jiida hore ee somalilan iyo kuwa puntland ayaa saaka iska weydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanka tukaraqa la xidhiidha ayaa xaqiijiyey in saaka abaara sagaalkii subaxnimo ay dhanka jiida hore isku horfadhiyaan ciidamada somalilan iyo kuwa puntland ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ma jira khasaare rasmi oo la sheegay balse dadka deegaanka ayaa ii sheegay inay ku argagaxeen dhawaaqa hubka ay isku adeegsanayaan ciidamada jiida hore dhowaan ayay ahayd markii taliyaha guud ee ciidamada somalilan sareeye gaasnuux ismaaciil taani uu kormeer ku tegey qaar ka mid a fadhiisimada ciidamada jiida hore ee tukaraq ee somalilan labadii sane ee u dambeeyey ahaa kuwa aan wax xaalad nabadgelya la-aan ay kasoo cusboonaan deegaankaasi tukaraq iyadoona dadka reer guuraaga ay ka qaxeen deegaankaasi ayna dib ugu soo laabteen deegaanadoodii balse haatan uu dib usoo cusboonaaday dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee somalilan iyo kuwa puntland dadka deegaanka tukaraq ayaa cabsi weyn soo food saartay xilli maalmahan dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan jiida hore ee tukaraq labada dhinac ee somalilan iyo puntland ay ku sugan deegaankaasi ayay noo suurtogeli weydeen oo ah ka weydiino xaaladda haatan ay ku sugan tahay deegaankaasi